أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecel nahayow ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon madaxa kooxda riddada ayaa bilaabay in uu burburiyo qaar ka mid ah masaajidda magaalada muqdisho kadibna uu sii iibiyo dhulkii masaajiddaasi ku yaaleen dowladda xabashida itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay dhammaystirtay dhismaha biyo-xidheenka muranka badan dhaliyey ee alnahda in ka badan boqol iyo labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalla culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybtii afaraad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xaflad lagu furiyey mu'asasada alxikma ayaa lagu qabtay degmada jamaameh ee wilaayadda islaamiga jubbada hoose ardayda macadka ibnu teymiyaha ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceelwarreh ee wilaayadda islaamiga hiiraan gaalada midooda yurub ayaa qalab ciidan ku wareejiyey kooxda riddada xilli gaaladu ay ku fashilantay duulaankeedii soomaaliya waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faahfaahsan madaxa kooxda riddada ayaa bilaabay in uu burburiyo qaar ka mid ah masaajidda magaalada muqdisho kadibna uu sii iibiyo dhulkii masaajiddaasi ku yaaleen warbixinta warkan waxaa inoo haya cali aadan cabdulaahi caliyare kooxda riddada soomaaliya ayaa sare u qaaday boobka ay ku hayso dhulalka shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho waxaana lasoo calaamadeeyey dhulboob noociisa oo kale aan horey loogu arkin dalka kadib markii uu soo cunay dhulalkii danta guud ee muqdisho soo nafaagay qabuurihii iskuul buliisiya barakiciyeyna dad badan oo masaakiin ahaa wuxuu madaxa kooxda riddada markan qaaday tallaabo kale oo dadka qaar la yaab ku noqotay taasoo ah boobka masaajidda oo ka mid ah guryaha alle balse layaab ma leh kol haddii qabuurihii ay badbaadi waayeen kooxda riddada ayaa wax ka yar hal isbuuc u qabatay in la dumiyo masjidka jaamac xaafadda kalluunka ee magaalada muqdisho kaas oo sagaashimeyadii lagu dhisay lacago tabaruucaad ah oo ay dadka xaafaddu iska soo ururiyeen qaar ka mid ah howlwadeennada masjidka ayaa warbaahinta u sheegay in gaadiid cagafcagafyo ah ay yimaadeen masjidka ayna saraakiisha kooxda riddada go-aamiyeen burburinta masjidka masaajidkan waxaa ku yaalaa xaafadda kalluunka isagoo waxaan ku bilownay sagaashan iyo saddexdii saddex afar mitir ayaan ku bilownay oo jiingada adugu wuxuu heer soo socdo hadba aan weyneyno hadba la weyneeyo heerkaanoo maraa xaafadda kalluunku ka tirsan yahay waa masaajid jamaacaha hadda oo cudbo iyo wax walba lagu tukado alxamdulilahi rabbilcaalamiin haddana waxaa la leeyahay waa la duminaa oo maaragtay xaafadda dhanba waa la duminaa haddi allay u taallaa tan waa qayb ka mid ah qorshaha la dagaalanka islaamka iyo muslimiinta waana sababta gaalada ay u dhiseen xukuumadda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho si ay u fuliso danaha saliibiyiinta ee diinla diriirka ah boobka lagu hayo hantida shacabka ayaa sii korortay tan iyo markii uu xafiiska ugu sareeya kooxda riddada dib ugu soo laabtay murtad xasan sheekh maxamuud ilaa heer hadda la marayo in madaxda murtadiinta ganacsato iyo malaawayaala ka iibsadaan masaajidda alle mahadsanid caliyare dowladda xabashida itoobiya ayaa ku dhawaaqday inay dhammaystirtay dhismaha biyo-xidheenka muranka badan dhaliyey ee alnahda warbixinta warkan waxaa inoo sii ambaqaadaya cabdulqaadir maxamed rabbaani war rasmi ah oo ka soo baxay dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba lasoo afjaray dhismihii tobannaanka sano qaatay ee biyo-xidheenka annahda abey axmed oo ah ra-iisul wasaaraha waddankaas ayaa sheegay in la dhammaystiray dhismaha biyo-xidheenka ugu weyn ee qaaradda afrika kaas oo soo saari doona koronto awood leh sida uu hadalka u dhigay wariyayaal booqday biyo-xidheenka ayaa soo muujiyey biyaha dhismaha biyo-xidheenka oo dhammaystiran islamarkaana ay dabaaldeg muujinayaan shaqaalaha ajaanibta u badan ee ka howlgelayay afar iyo tobankii sano ee uu dhismuhu socday ra-iisul wasaaraha xabashida etoobiya ayaa carabaabay in biyo-xireenka ay ka hareer dhiseen laba haro oo waaweyn kuwaas oo lagu keydinayo biyaha laga soo leexinayo webiga niil harooyinkan mid ka mid a waxay qaadaa biyo dhan afar iyo toddobaatan bilyan oo mitir koobig biyo-xireenka annahda ee ay etoobiya dhammaystirtay ayaa ku fadhiyo masaaxo ka badan laba boqol oo kilomitir waxaana laga dhalin doonaa koronto gaadhaysa lix kun oo megawayt dowladaha masar iyo suudaan ayuu biyo-xireenku halis ku yahay xukuumadda alkaahira ayaa bishii lasoo dhaafay sheegtay in biyo-xireenka ay etoobiya ka dhistay halka uu ka soo burqado webiga niil uu halis weyn ku yahay malaayiin qof oo masaari ah kuwaas oo noloshoodu ay ku xiran tahay biyaha webiga niil dhinaca kale hay-adda amnesty international ayaa sheegtay in ciidamada federaalka ee xabashida etoobiya ay xasuuq daran iyo gabodfallo ay ka wadaan waqooyiga etoobiya warbixin cusub oo ka soo baxday hay-addaas ayaa lagu caddeeyey in ciidanka militariga iyo kuwa ismaamulka amxaara in afar mucaskar oo dadka lagu xiro ka fureen gobolka ayna halkaas ku tacdiibinayaan kumanaan ruux oo dhammaantood ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada hay-adaha sheegta in ay u doodaan xuquuqul insaanka ayaa ku eedeeyey nidaamka abi axmed in xasuuq uu ka geysanayo deegaanada lagu loolamayo ku dhowaad hal sano oo xiriir ah ayaa ismaamulka amxaarada waxaa saaran xaalad bandow ah waxaana go-an isgaarsiinta iyo sidoo kale internetka hogaamiyaal ka tirsan jabhadda fano ayaa horay waxa ay ugu eedeeyeen gaal abi axmed in uu u geysanayo xasuuq aan loo meeldayin oo ka dhan ah dadka amxaarada isaga oo adeegsanaya dayaaradaha darooniska loo yaqaano in ka badan boqol iyo labaatan askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo culus oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo marwaan maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya waxaa sii kordhaya khasaaraha lagu gaarsiiyey murtadiinta dagaallo culus oo shalay ka dhacay inta u dhexaysa deegaanada beeraxaani iyo janaac cabdalle ee duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose iyadoona dagaaladaas allaha fadligii si ba-an loogu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladaas lagu dilay konton iyo kow askari oo murtadiin aha oo toddoba ka mid ah saraakiil tahay waxaana xushida mudan in qaar ka mid ah meydadka murtadiinta ay maalintii labaad ay daadsan yihiin goobtii shalay lagu dagaalamay sidoo kale dagaalada shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa lagu dhaawacay toddobaatan iyo kow askari oo murtadiin ahaa iyadoona maleeshiyaadka riddada oo dusha loo saariyey khasaare culus dib ugu laabteen magaalada kismaayo ciidamada mujaahidiinta ayaa saaka ku sugan goobtii shalay lagu dagaalamay waxayna geesyada towxiidka gacanta ku dhigeen hub kala duwan oo qaniimo ahaa dhanka wilaayada shabeellaha hoose howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiinta ay xalay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lala egtay maleeshiyaad murtadiin ah waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ahaa dhanka wilaayada bakoolna ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaah kaga sugan yahay wilaayadaas dagaalka sida ba-an murtadiinta loogu xasuuqay ee shalay ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxa uu muujinayaa sida uu dhiigbaa xoogan uga socdo cadowga allah ee duulaanka shareeca la darirka ka soo qaaday wilaayaadka islaamiga kataa'ib al ikhbaariyaha ayaa baahisay filan cusub oo ah qaybtii afaraad mashruuca saka qaybinta xoolaha nool ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warkan inoo hayaa
جينا لنشر الخير جينا لنشر الخير جينا لنشر الخير
fiidiyowgan oo gaaraya ku dhowaad shan daqiiqo ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya islamarkaana lagu soo bandhigaya mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ayay markan kataa'ib al ikhbaariya u jahaysatay dhanka wilaayada islaamiga ee bakool waxaa fiidiyowgan ka soo muuqanaya masaakiinta iyo fuqarada ku dhaqan deegaanka gomaro oo ka mida deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana dadka loo qeybinayaa xoolo isugu jiray ari iyo geel mid ka mida guddiga loo xilsaaray qeybinta sakada xoolaha nool oo fiidiyoga ka soo muuqanayo ayaa dadka kula hadlaya fagaaro ku yaala deegaanka gomaro ee wilaayada islaamiga ee bakool waxaana sidoo kale uu soo bandhigayaa qaar ka mida magacyada dadka masaakiinta iyo fuqarada ee xoolaha la siiyey ikhwaani fillaah deegaanka gomoro oo hooseeda u degmada waajid maybaan tan idinku bilaawdaa inta kaga ibyahayna sekidii hoolaha nool oo laydinka talagalay in masaakiinta iyo fuqarada la sey intaaski dib walaalayaal maybaa bilaawna fadaane magayaalkii liiskii dadkiya weeran lankaasta ikhwaani fillah maybas inku codsadaane in magaajaysa faylan dhugunsado buugga li yaraay ibayngarwaaliki ibayngarwaal afar neef aadan mado cabdiya kiiga haa afar neef
جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا ibayngarwaaliki ibayngarwaal inta fiideoga uu socdo waxaa sidoo kale ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadka ka faa'iidaystay mashruucan qaybinta sakada xoolaha nool waxaana ay mahad alle kadib u mahad celinayaan xarakada shabaabulmujaahidiin magaalay huseen maasaaga leere deegaankaanu ku kooy buurdhuunlu gomorri rooga waliilaka gaadadoo haaye hoolagii ma aragnay masaakiinta la siyaay zakaawaadkiya ka gaadadoo haayna wali qaadaday ana sidineef irime alxamdulilah alxamdulilah mayanka do'aayay mujaahidiinta ilaahay barakaay ilaahay kaalmay gaaladan alla noo jibiy diintaynana ilaahay gowiyooyo adowkana ilaahay noo fuji saasa teeramey wabilaahi tawfiiq aan oo magaalay raw iyada waliba goorowda raw rooga deegaanka gomoro geedka olika dhiibi uhaay hoolay zakawaadkii noolka ilika dhiibi uhaay iyo geedka gaaduhaan ilaahay kama hasan maxadada bacdishe mujaahidiinta kama hasan ilaahay aanan kama hasanna irin dhabeelaa yaadad la sii maxadaasna ilaahay aan sugnaati ilaahay mujaahidiin gaaladati kor aka waala gaalaan adi ibi
سرنا سرنا سرنا لنبني اليوم بالإيمان بنيانا waa fiideogii afraad ee laga soo saaro mashruucan qaybinta sakada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxaana ka horreeyey ilaa saddex fiideow oo laba ka mid ay ahaayeen wilaayada islaamiga ee jubbada hoose halka midka kalena uu ahaa degmada tiyeglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool xaflad lagu furayey mu'asasada alxikma ayaa lagu qabtay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose bashiir muxiidiin abu eeman ayaa warkan inoo faahfaahinaya maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo door muuqda ku leh howlaha waxbarasho ee ka socda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada jubbada hoose ayaa dhowaan howlka xafladaha ee degmada jamaame ku qabtay xaflad heerkeed u sareeyey laguna furayey mu'asasada alxikma oo horey xarumo ugu lahayd inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya taasoo lagu barto xirfadaha iyo luqada carabiga xafladdii furitaanka mu'asasadan uu maktabka tarbiyada iyo tacliinta ka hirgeliyey jamaame waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin nabadoono iyo waalidiin kuwaas oo kelimaad kala duwan ka jeediyay munaasabadda alxigmo oo ah xarun lagu barto xirfadaha ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan qeybaha bulshada ku dhaqan degmada jamaame iyo deegaanada hoostaga ugu horeen waxaa munaasabadii lagu furayay ka hadlay islamarkaana sharxaad ka bixiyey waxyaabaha lagu baran doono maamulaha mu'asasada waa mu'asaso oo tacliimulmihani ah waaye tacliimulmihani markii la leeyahayna waxay qabataa xirfadaha ayay qabataa waxaa ugu horeeyo caafimaadka oo isaguna ugu horeeyo iscaaful awali gargaarka degdega ugu horeeyo laakiin qeybaha caafimaadka oo dhan waxaan rabnaa insha allahu inaan wax ka daraasiino oo dad miyuul dhinacaas u leh inaan soo saarno sidoo kale mu'asasadu waxay leedahay qayb iyadana ah dhinaca barashada harqaanka ama dawaarka qayb iyadana ah tacliim ilmihani lidahwi dacaam raashinka sida loo kariyo oo loo horumariyo waxaa jira qayb iyadana alqiraa'atu walkitaaba ah dadka akhrinta iyo qoraalka dhibaya ama af soomaali ha noqdo ama carabi ha noqdo qayb oo caruurta yaryar ah tacliim alxaasuub ama wax loo yaqaano kombyuutarka aaladda kombyuutarka waayo waxaa kaloo ku jiro qaybta xinaaga xinaaga waa cilaansaarkii waaye dumarka qurxintoodii tajmiilkoodii ayadana way shaqo gashay oo way bilowday shaqadeedii suldaan cabdulqani cabdulaahi moxamed guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa si aadaa u soo dhoweeyey furitaanka mu'asasada alxikma ee degmada jamaame waxaan leenahay ardadana intan oo dhan waxay halkan lasugu keenay oo u yimaadeen waa farxad ay ku faraxsan yihiin mu'asasada furitaankeeda iyo maaragtay gabdhaha muslimaadka iyo wiilashaba inay wax bartaan marka waxaan leenahay soo dhowaada waxbarashada ku soo dhowaada allah barakeeyo macalimiinta iyo mudarada iyo maaragtay maamulka atarbiya watacliimiya sheekh axmed abuyoonis weheliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa ka hadlay furitaanka mu'asasada alxikma ee degmada jamaame maanta sacadan iyo halkan aan taagnahayna mu'asasada alxikma waa noo furan tahay biidnillahi tabaaraka wa tacaala waxaan rajaynaynaa inaan aad iyo aad aan ugu faa'iidaysino oo aan ku dadaalno baa ilaahay ka rajaynaynaa dadka mujtamaca ah oo intaan ku nool iyo dadka oo meelaha oo dhan ooba joogaba inay ka faa'iidaystaan waa fursad qaali ah waxaad dareemayseen gabdhaha inay ku dadaalayeen in internet intii waa laga soo dejiyo maqaab la sameeyo oo ay dhahayn internet baan ka baranaynaa qaabkaba baranaynaa sidaanba waan samaysanaynaa ay ku dadaalayeen maanta iyadoo macalimiinta ina hor joogaan naga noogama baahan inaan ka soo dejiyino internet noogama baahan inaan mogtahay intay meel ku shugno amase miimir aan ku shugno meel ku shugno oo aan iska tuurno fursadu waaya noogama baahan waa noo taagan yihiin marka waxaa loo baahan yahay inaan dadaalno oo aan ka faa'iidaysano fursaddan qaaliga ah maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu muddooyinkii dambe sii laba jibaaray mashaariicda kala duwan oo xoogga lagu saarayo horumarinta aqoonta iyo thaqaafada islaamiga ah iyadoona horey degmooyin iyo deegaana ka tirsan jubbada hoose loogu hirgeliyey macaahiid iyo madaaris lagu barto culumta sharciga iyo maadiga ardayda macadka ibnu teymiyaha ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ka turjumaya heerkooda waxbarasho kadib munaasabad ka dhacday deegaanka ceelwareh ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warkan inoo hayaa munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay laguna soo bandhigay bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka tarjumaya heerkooda waxbarasho ee ardayda machadka ibnu teymiyaha ee deegaanka ceelwarre ee wilaayada hiiraan ayaa waxay ka dhacday xarunta machadka ah ee deegaanka ceelwarre ardayda machadkaha ee bandhigga sameeyey ayaa soo dhammaystay fatradii koowaad ee waxbarashada machadka ibnu teymiya waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا مرحبا بالوفود الزائرين والمشاركين معنا في الحفلة ومرحبا بالوالدين والمسؤولين والنقباء ووجهاء القبائل ونرحب كل من حضر هذا المشهد وأقول لكم احتسبوا الأجر من الله بخطواتكم التي رفعتم إلينا وقطعكم للمسافات البعيدة وسوف أتناول في كلمتي هذه أربعة بنود أولا الوصية بالتقوى والإخلاص العلم لغة إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما صفة ينكشف بها المظلوم انكشافا تاما بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأعلاء وسورة مكية سودكت قبل الهجرة بسم الله مقع الله كبلاونا الرحمن الله نحريس دقود نحريسناي الرحيم الله نحريس تخاص نحريسناي سبح نزه اسم ربك ربك مقعي الأعلى ربك مقعي السري الذي الله خلق أبوري فسوى سمي أحكام النون الساكنة والتنوين للنون تسكون وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رود سبت فلتعرفي nabadoon axmed jihaad oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa ku ammaanay maktabka dacwadaha ee deegaanka ceelwareeh juhdiga uu gelinayo waxbarashada bulshada deegaankaasi aad baan ugu faraxsannahay farxad ayaan la dhaqaaqi weynay ilaahay baa mahad iska leh cilmiga muxaafadada kor loo qaaday ardada rag iyo dumar bandhigga ee soo bandhigeenna waa mid cajiiba waxaan kaloon leeyahay macallimiintii iyo dadkii ducaadda ahaa ee juhdigan bixiyey waxaan leeyahay wilaayada hiiraan waxaan leeyahay miisaanka xasanaadka allah idiin saaro dadaalkaasne in la sii laba jibbaaro ayaan dardaarmi lahaa maxaa yeelay ardada magaalada ciyaalka magaalada oo dhan isbeddel baa ka jira magaaladan qaryadan xagga cilmiga ee waxaan leeyahay tallaabadaasu tallaabo aad loo qaaday waaye oo ilaahay lagu raalli gelinayo oo dadka lagu hormarinayo waxaan leeyahay wilaayada hiiraan waxaan leeyahay khaasatan ee ducaadda maxaafadada ceelwarre juhdigiinna sii laba jibbaara wilaayada hiiraan ayaa dadaal dheeraad ah ku bixisa tayeenta macaahidda iyo maraakiista waxbarasho iyadoona ahmiyad gaar ah siisa sare u qaadidda heerka waxbarashadaha ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan gaalada midooda yurub ayaa qalab ciidan ku wareejiyey kooxda ridada xilli ay gaaladu ku fashilantay duulaankeeda dalka soomaaliya nuur cali warsame abuushayba ayaa warkan inoo hayaa midowda gaalada yurub ayaa gaadiid dagaal iyo qalab ciidan ku wareejiyey kooxda riddada soomaaliya sida lagu sheegay war ka soo baxay kooxda riddada xil wareejinta oo ka dhacday xerada tababarka ee loogu magacdaray jenaraal dhiga badan oo ay mujaahidiinta horey madaxa uga gooyeen ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiir dowlaha wasaaradda gaashaandhigga kooxda riddada cumar cali cabdi iyo madax ka socta midowda gaalada yurub saraakiil ka tirsan gaalada midowda yurub oo munaasabaddaasi ka hadlay waxay sheegeen in tallaabadani ay sare u qaadi doonto ololaha socda ee ka dhankaa waxay ugu yeereen kooxaha kacdoonka wada munaasabadda waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen ku-xigeenka magaalada midowda yurub ee arrimaha afrika metheno brenes ergeyga gaarka ah ee gaalada midowda yurub u qaabilsan soomaaliya iyo wakiilo ka socday xafiiska waxay ugu yeeraan qaramada midoobey u qaabilsan adeegyada mashaariicda ee umbos wasiir dowlaha gaashaandhigga kooxda riddada oo halkaasi asna ka hadlay waxa uu tilmaamay sida uu ugu faraxsan yahay taageerada joogtada ah ee gaalada midowda yurub ay ka helayaan isagoo tilmaamay in baabuurta iyo qalabkani kala duwan ay saamayn wanaagsan ku leeyihiin dadaallada amniga qaranka waxa uu ugu yeeray arrintaasna ay lama horaan ay u tahay horumarinta ciidamada qalabka sida ee dagaalka kula jira kooxa xag jirka oo ay ula jeedaan mujaahidiinta saraakiisha gaalada midowda yurub oo goobtaasi ka hadlay waxay sheegeen siday uga go'an tahay inay kooxda riddada ka caawiyaan sidii loo dhisi lahaa qaab difaac oo adkaysi leh waxayna intaa ku dareen inay mudnaayeen in qalabkaasi militariga ee muhiimka a la gaarsiiyo ciidamada waxay ugu yeereen qalabka sida ee soomaaliya waxaa hore u jiray hub kala duwan oo gaalada midowda yurub ay ku wareejiyeen kooxda riddada kuwaas oo ay ku jiraan gaadiid qalab iyo agabyo kale oo la bixiyey sannadihii ugu dambeeyey si kastaba ahaatee hub walba oo gaalada caalamku ay soo siiyaan kooxda riddada markii dagaal uu dhaco wuxuu ku soo dhacaa gacanta mujaahidiinta allah fadligii mahadsanid abuushayba warbixintiisana waxay gun iyo gabagabo u tahay warkii duhurnimo oo aad si toosa uga dhegaysanayseen idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aan ku leenahay aaladda internetka war midka la mid ah inta aad dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu